waa shil dib odakashi loo shufado oo lagu qafay gobolka dade gaar ahaan xubnada darbahaarey gudiyada kala duwan oo ka yimid bilood iyo dilana waa dad aada fara badan oo hadda aanan koobi karin laakiin markay u yaraato laba boqol iyo lixdan ilaa laba boqol weeye badwooyinkana badnahooda waxaa laga rabaa labaatan qof shirkuna wuusumayaa insha allahu waktidii maantana waxaa u dambeeyey wasiirka hore wasaaradda maaliyaadda aana hadda xildhibaan ka tirta dowladda federaalka cabdinaasir darjeex iyo ninka la yidhaahdo ninjaasin raaweri walaalkiisa xabdi hadii dowladleeyahay iyo nin ramisan waljamaa ka yimid ah oo sheekh axmedheero la yidhaahdo sadaasaa u dambeeyey waxaana la doonaynaa daawa iyo berri xildhibaano iyo odayaal iyo hadii dowladleeyahay siyaasiin iyo ganacsato beeshasada inay nala kala gaaraan magaalo madaxda soomaaliya muqdisho haddii laa yidhaahdo
waa tay rashiid waxaad ka mid tahay guddiga qabanqaabada shirka dadku qaar waxay isweydiinayaan shir kaloo dibisiin oo gobolka gado oo qeyb ka yahay ayaa waxa uu ka soconaya magaalada kismaayo mas-uuliyiin ka tirsan gobolka gadana waxay ku sugan yihiin kismaayo markaas shirkan lagu qabanayo garbaare ergooyin kusoo qulqulaya maxaa farqiga u dhexeeya labada shir
walaal labada shir waa isla yihiin sida aada og tahay annagu waxaa nahay meelaha degan saddexda gobol oo jubbooyinka weliba gobolka baaxadooyin baan nahay ergooyinkana waxaa meesha u imaanayaan waxaa weeye shirka jubbaland oo ka dhacahayo magaalada kismaayo in loo diro erga la kisaskiray oo sabe haddii ilaahay yidhaahdo shirkan idina wanna marteed sada isku yaraysto isku heshiiyo isku xafiyo abaal baa ka jirta meel kale reerdeel baa ka dhacday haddana waa la wadaa insha allah marka walaala waxaana doonaynaa shirkan iyo shirkaas way isleeyihiin waana shirka meesha sare ee gobolka dega gaar ahaan gabnada garbahaarey lagu wadanhayo hordaduna markii shirkan la gabagabeeyo xeeldooda waxay aadi doonaan magaalo madaxda gobolka jubbada hooseed kismaayo oo kamid ah haddii la doodinta magaalo madaxda jubbaland oo saddexdan gobol go-aano gado iyo kismaayo insha allah haddii laa salaabiin odayaal dhaqan siyaasiyiin indoorgobod aqoonyaano olamaguun dhammaan walaala way aadi doonaan anigana gudoomiyaha guddiga saxaafada qabanqaabada shirkaanahay insha allah waana isla xiriireynaa axmed cumarow in badan baana walaala ku salaamaya waata rashiid suaal haddii aan ku weydiiyo waxaad sheegtay shirka garbaare ka soconaya in mustaqbalka ergooyinka laga soo xulo la tegi doono magaalada kismaayo marka ergooyinka hadda kusugan kismaayo miyaydan ku qanacsanayn
walaal ergooyinka waa sadi wayna hordhacday sameeyeen insha allah erdogan iyo erdogaasna labadua waa sada kuwaas maadaama hor ay dhaceen oo hor dhaceen kuwaanna waa laga dabageynayaa siyaasiyiin iyo caaqibiin iyo nabadoonyo iyo sanadoonyo iyo ugaasiyo inkaba waa laga dabageynayaa insha allahu markaasna gobo jubbaland baa fidsan oo guddiga heshiisiineed oo dowlaha dagaa insha allahu walaala way isla yihiin kuwaas xagga dirana kuwa kan howlaha mas-uuliyiintaana waxaa la doonayaa halkaan inay kasoo qaybgeli doonaan walaala insha allah haddii laa yidhaahdo oo dib loo soo celin doono sidkaan wadakashiga ee muhiima wan ay kasoo qaybgalaan dabadeedna saas jubbaland lagu aado saasaana la doonaynaa mana kala ahan waa gobol xaarkii shirka jubbaland walaala shirka kale waana shir beeshu ay raali ka tahay kuna haddii wadoodankegaleeyahay kasanaysa dabadeedna halkaas ku aanaysa haddii aan laadiyo sidaan ka warqabno maalmo ka hor waxaa shirka la soo xiriiray mas-uuliyiin uu kamid yahay madaxweyne ku-xigeenka koowaad ee maamulka ku-beergaarka jubbaland generaal fartaag iyo xubno kale oo kasoo jeeda gobolka waxayna sheegeen inaysan raarikeen in shirkaasi garbaarey ka soconaya uu qabsoomo marka arrintaasi halkee ayay ku dambeysay
walaala arrintaas madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdullaahi sheekh ismaaciil fartaag waa mas-uuliyiinta jubbaland khaasatan gaar ahaan beesha sare u dhashay ee beesha sare siyaasiga ay ku qanacsan tahay wayna ku qancin insha allah wax dhibana kama jiro arrintaasna waxaa rajeynaynaa aada iyo aada inay soconaan doonto wayna dhamaatay sida hadda aan maqalka ku hayo wax dhibana kama jiraan walaalle waxaad ka orantaa sidaan la socono maalinimadii darad waxaa garbaare soo gaaray wafdi ballaaran oo horkacayo madaxweyne ku-xigeenka maamulka koonfur galbeed ee lixda gobol maxamuud siidaadan iyo xubno golihiisa wasiirada ka mid ah arrintaasi ma shirka ayay ka qayb qaadanayaan bal arrintaasi iga waran
walaalla maxamuud sayid aadan goboladii lixdii gobol ee koonfur galbeed la dhihi jiray ayuu madaxweyne ku-xigeenka ahaa haddee dawladda federaalkaana saddex gobol oo waxay ku dhawaaqday marka iyo baay iyo bakool inay israacsan yihiin caalamkuna uu ka qayb qaatay halkaasna ay ku dhoween lixdi gobol wadeedadayna u dhashay markii hore isku jiray wadadii masalaayo haddan haddii bedelkeedina la xaqiiqda waxaa in gaba u dhashay weliba dadka hormuudka muslimiinta oo siyaasiyiinta oo ka mirglaan dadkiisi iyo deegaankiisi iyo beeshii uu ka dhashay buuna usoo laabtay waana dadka hogaanka ka noqon doona insha allahu dadka shirka wadakashi ee midnida wan ee jarbaarin magaalamada cala gobolka gado
udan cabdirashiid shirkani maxaa laga filan karaa oo natiijooyin kasoo baxi oo kasoo bixi karo wax natiijooyin bal arrintaas iga waran
walaala shirkaan natiijooyin wanaagsan afgarasho yani haddii oo dawlankeyga aada iyo aada uga rajaynaynaa insha allah taladana ilaahay baa hayo laakiin annaga waxaa guul noo ah maadaama dad dhufsado badan soomaaliya ka diray afar iyo labaatan sano ama shan iyo labaatan sano dhadhow shirkaan waa shirkii beesha sage siyaas baro iyo inta gudaha ku jirtay iyo inta siyaasada siyaasiyiinta ahayd intaba isugu imaanayaan insha allah waxaan rajeynaynaa miro ballaaran oo jubbaland iyo gobolka gada gaar ahaan ay u aadaan inay kasoo bixi doonaan bal aada u rajeynaynaa haddii la yidhaahdo guul iyo barwaaqo iyo gacmo furan iyo soo dhaweyn wanaagsan baana haddii dawladgeeda hadda meesha iyo qabanqaado wanaagsan baana ka socdo insha allah markuu furnana waa isla soconaynaa saacad walbo iyo maalin walba haddii baa la yidhaahdo walal